فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuwaxawareysiyadoo wakhtigan oo kale habeen walba aad kala socotaan idaacadda alfurqaan marka laga reebo habeennimada sabtida ah qodobada hadduu alla qadaro caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah in ka badan shan iyo toban askari uu sargaal ku jiro oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo maanta ee mujaahidiinta ay ka fuliyeen gobollada baay iyo shabeellaha dhexe diyaaradda hubsida oo maanta ay ka degay garoonka magaalada boosaaso dalkee hubka u soo dhiibay maamulka puntland xog faahfaahsan oo ku aadan qodobkaasi ayaad dhuwaxa ku maqli doontaan madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo sheegay in etoobiya ay xoog kula wareegtay dhammaan garoommadii diyaaradaha ee gobolka gado dhinaca kalena aanay marnabo ku fikirin dagaal layla galaan dowladda etoobiya warbixin ku saabsan qodobka ugu muhiimsan ee uu xasan sheekh maxamuud ku sheegay waraysi uu siiyey telefishinka aljaziira ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan maleeshiyaad hubaysan oo xirtay garoonka cabudwaaqi gobolka galgaduud duqaymo saakay lagu dhuftay garoonka iyo diyaarad muqdisho lagu xanibay waxaad maqli doontaan degniin ka soo baxday maleeshiyaad ku hubaysan lidka diyaaradaha oo sheegay inay gebi ahaanba gubi doonaan diyaaraddii soo gaarta deegaanka barnaamijka dhuuxa waraysiyada sidoo kale caawa qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dhac iyo xaalufin ba'an oo ka jira deegaano ka tirsan gobollada gaarisa iyo wajeero ka mid ah dhulka nfd oo ka hoos jira gumaysiga dowladda kenya waxaan idiin soo gudbin doonaa dadka deegaanka oo ka waramaya tuugo aan la garanaynin oo dhibaato ku haya bulshada kulan wadatashi ah oo muddo sideed bilood ah u socday hoggaanka dhaqanka iyo waxgaradka beesha gaaljecel oo ku soo gabagaboobay degmada buuq aqable ee wilaayada hiiraan munaasabadda gabagabada bayaan laga soo saaray ayaad dhow waxaa ku dhegaysan doontaan warkii caalamka iyo xubintii caafimaadka ayaa sidoo kale barnaamijka idinkugu haynaa إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag waa habeennimo ay isniin soo galayso taariikhda hijiriyadana ay ku beegan tahay toddoba iyo labaatanka bisha rabiicul awal sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada waxaan si toos ah u guda galaynaa barnaamijka dhuwaxa qodobka ugu horeeya aan soo qabanno waa warkii caalamka waxaa inoo haya cabdiraxmaan beder cabdisamed cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay gelinkii dambe maanta weerar qaraxa ay ku beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo ku sugnaa deegaan lagu magacaabo geedonuur oo dhacaduleedka magaalada jowhar wararka hordhaca heelhelaya ayaa waxay sheegayaan in qaraxaas lagu dhaawacay toddoba askari oo laba ka mid a yihiin dhaawacyo garaab ah dhanka kale howlgal qaraxa oo ay maanta ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen gudaha degmada bardaale ayaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka warar kale helaya ayaa waxay tilmaamayaan in halkaasi ay ku dhinteen saddex askari oo uu ku jiro sargaal lacan ku ahaa dhibaataynta dadka muslimiinta ah warar kale helaya ayaa waxay tilmaamayaan in halkaasi ay ku dhinteen saddex askari oo ku jiro sargaal lacan ku ahaa dhibaataynta dadka muslimiinta ah kaasoo magaciisa lagu sheegay yuusuf maxamed macalin ibraahim loona yaqaano yuusuf madaxey sargaalkan ayay in muddo a ku daba jireen mujaahidiinta ugu dambeynna maanta ay kharijiyeen sida lagu sheegay war ka soo baxay idaacadda islaamiga ee alandalus qaraxa sargaalkan lagu dilay ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay afar askari geesta kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka soomaali galbeed ayaa ku dhaawacmay shil gaari oo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka nugub ee dhulkaasi gumaysiga xabashida ku hoos jira shilkan gaari ayaa yimid ka gadaan markay isku dhiceen gaari hartoob ah oo watay guddoomiyaha maamulka mustafa cagjar ugu magacaaban degmada dhuxun iyo baabuur nooca caafimaadkai ambalasta loo yaqaano ila wareedyo dhanka deegaanka ayaa waxay soo warinaya in shilkan uu si gaara uga dhacay buundada yaaca oo u dhexaysa magaalooyinka garesley iyo kaam daawadiida labada gaari ayaana isku dhacay guddoomiyaha maamulka soomaali galbeed ugu magacaaban degmada dhuxun iyo mas-uuliyiin dhanka amniga ugu magacaaban deegaankaasi iyo saddex xubnood oo kale ayaa la soo warinaya in shilkaasi ay ku dhaawacmeen sawire lagu faafiyey baraha bulshada ayaana muujinaya burbur soo gaaray labada gaari ee isku dhacay waxaana goobta laga qaaday dhaawacyada mas-uuliyiinta maamulka mustafa cagjar ee shilkaasi ku dhaawacmay xasuuq iyo duqaymo ka dhacay marinka khaza ayna dad badan ku shahiideen galbeedka magaalada khaza madarse ku taalo ay ku hooyanayeen dad barakacyo allah ayaa waxay ciidanka yuhuudda ka geysteen duuqinaadu xooggan oo xagga cirka ah madrasada la beegsada ayaana waxaa lagu magacaabaa madrasatu salaaxuddiin waxaana maalmihii tegay wagabaaduu ahaa kumanaan ruux oo shacab ah duqaynta ayaa sababtay in dadka halkaasi ku sugnay soo wajahad wargagax aad u daran waxaana halkaasi ku nafwaayey dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u badan deegaanka cilmi ee ku yaala bariga xerada jabaaliya guri ku yaala duqaynaadu culus oo ay ka geysteen ciidanka yuhuudda waxaa ku shahiiday dadaad u tiro badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan waxay sidoo kale ciidanka yuhuudda duqaynaadu xoogan ka geysteen guri kaloo ku yaala xerada nuseeraad ee bartamaha marinka waxaana duqayntaasi ku shahiiday dadaad u tiro badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan xasuuqaad u daran oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen deegaanada iyo xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawaca kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuudda geysteen afar iyo labaatankii saace la soo dhaafa ayaana gaaraya ilaa iyo afar xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan sagaal ruux halka ay ku dhaawacmeen wax ka badan afartan iyo kow ruux oo kale sida laga soo xiganaya wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca khaza xukuumadda bamaako oo duqeen ka geysatay sooq ku yaala dalka maali khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay duqayn wuxuushlimaa oo ay diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda ay ka geysteen suuq dadweyn oo mashquul badan duqayntan oo ahayd mid cashwaayiya ayaana si gaara u beegsatay suuqa xoolaha ee tuulada fiifa oo ka tirsan waddanka maali waxaana duqayntaasi fuliyey mid ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha layn ee dowladda turkiga ku wareejisay xukuumadda bomaako duqayntaani cadowtooyo waxaa ku dhintay dhowr qofood oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen dad kale oo abriye ah sidoo kale waxaa duqayntaasi ka dhashay burbur hantiyadeed iyo xoolo aad u tiro badan oo halkaasi ku dhammaaday maadaama duqayntu ay ka dhacday suuqa xoolaha mujaahidiinta jamaacadda nusratulislaam walmuslimiin ayaa waray soo saareen waxay ku canbaareeyeen duqaynta wuxushlimada ay geysteen diyaaradaha aan duuliyaha leenee maali waxayna mujaahidiinta soo bandhigeen sawirada suuqa la beegsaday iyo sidoo kale dadka shacabka ee duqaynta ku dhintay abiy axmed oo weerar afka ku qaaday dowladaha xasan sheekh iyo afawarki ay kala hogaamiyeen ra-iisul wasaaraha dowladda xabashada ethoobiya ayaa mar kala jeediyey hadallo sii kicinayay xiisadda siyaasadeed iyo kuwa amni ee ka jira geeska qaaradda afrika isagoo khudbad ka jeedinaya munaasabad tobabar shan iyo toban maalmood socotay looguna soo xirayey xubnaha xisbiga talada iyo ee biibi oo ka dhacday magaalada aadaamo ee caasimadda waas maamulka oramada ayuu abiy axmed weerar afka ku qaaday dowladda elitariya iyo madaxdiida inay ka warqabaan dhaqdhaqaaq ay ciidamada elitariya ka wadaan deegaanada xuduudda dhaca abiy axmed wuxuu ku goodiyey inay ku duuli doonaan elitariya isla markaana ay cagta marini doonaan waddankaasi isagoo sii hadlaya ayuuna sheegay in dowladda federaalka ay tahay mid aad u liidataa madaxda dowladda soomaaliyeed waa kuwa aad u liitaa oo aan dalka ka wada talin waxaaba ka awood badan beelaha soomaaliyeed ayuu hadalkiisa sii raaciyey ra-iisul wasaaraha xabashida etoobiya hadalkan ka soo yeedhay ra-iisul wasaaraha xabashida ayaana sii xoojinaya xasradda ka jirta geeska afrika ee ku salaysan xifaaltanka awoodeed isbuucii lasoo dhaafay taliyaha sirdoonka iyo wasiirka arrimaha dibadda masar ayaa booqashaan hore loo shaacin ku tagay magaalada asmara halkaas way heshiis kula saxiixdeen afawarkii
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
diyaarada hubsida ayaa maantay waxa ay ka degeen garoonka magaalada boosaaso warar soo baxaya inuu ka helayno magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa ku waramaya in garoonka diyaaradaha ee ku yaala magaaladaas ay maanta ay gaareen laba diyaaradood kuwaasi oo ka degay garoonka shaqaalaha ayaa sida aan wararka ku heleyna waxaa laga saaray garoonka diyaaradaha boosaaso halka in yar oo ku hartayna taleefanada laga ururiyey si aanay muuqaalo uga duubin garoonka qaar ka mid ah warbaahinta ugu afadheer ee ka soo baxa dhanka iyo puntland ayaa ku waramaya in diyaaradaha ay ka socdeen dhanka iyo etoobiya dowladda etoobiyana ay hubka usoo dhiibtay maamulka puntland dhowaan ayay ahayd markii maamulka puntland ay magaalada garowe keeneen laba gaari oo dhanka etoobiya laga soo daadgurayey kuwaasi oo siday hub iyo sidoo kale saanad ciidan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaag barnaamijka dhow waxaa waraysiyada qeybihiisa hore ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa qodobo kale ayaa idinku soo maqan balse aan ka hormarino xubintii caafimaadka waxaa alaaba inoo soo jeediya doctor qorax أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا digtor ku soo dhowow xubinta caafimaadka mararka qaar hooyooyinka uurka leh waxa ay isku arkaan inay caano ka imaanayaan horaadadooda hooyooyinkaasi maxaa tale ah oo aad siin lahayd muxuuse caafimaadku arrintani ka odhanayaa bismillahi araxmaan iraxiim waa mahadsan tahay waa su-aal aada iyo aada muhiim u ah Een, hooyada uurka leh inay isku aragto caano iyadoon dhalin ee caanahaasoo loo yaqaano colestral waxayna hooyada uurka leh ku bilowdaan markii uurkeedu maraya afar bilood ilaa hooyada maalmaha dhalmada maalmo kadib intaasay ka socdaan caanaha ayagaana sifadooda waxa waaye waa caano adag oon sidii ee, is-haysto oo jaallo ah kana soo daadanaya naaska dhegdhegna ah hadhowna naaska agtiisa qolof ku sameynaya markay ku qalalaan caanahaas ayaga ah waa kuwa hadda een, aan rabno inaan ka hadalno marka een, hormoonaha ee, level of estrogen progesterone ah, high noqonaya kadibna ayaga keenaya caanahan badan sababahaasna waxay tahay naaskan waxaa loo diyaarinaya qanjiro badan oo waxaa jira isfuraya si hadhow cunuga markii la nuujiyo hooyada si caano badan u keento marka waa diyaargarow isku diyaar naasku isku diyaarinayo cunuga siduu u nuugi lahaa Een, caafimaad ahaan caanahan maxay yihiin marka ma cudur baa lagu tirinaya waa se caanahan waa hooyada hadday isku aragto waa caadi wax dhiba ma lahan hooyada caanaha iyadoo aan cunuga dhan lagu arkana waxay caddaynaysaa hooyadaas inay tahay hooyo caano badan leh waa marka tafaa'ul xasan waaye marka een, laakiin hooyada waxaa la rabaa caanahaasi si oo la tacaamusho waxay iska ilaalinaysaa inay naasaas caanaha ku jira la hooriyo oo hooriska laga ilaaliyo waxaan looga ilaalin karaa in la xirto waxyaala loo yaqaano baraa ama rajisiinka si hooriska looga ilaaliyo ayadoo weliba la gelinayo raj- baraaga ama rajisiinka dhexdiisa waxaa la gelinaya sterile gows suuqa lagu gadaa isagoo sterile ah ama jeermis dilan si loo ilaaliyo naaska afkiisa ama jeermis uusan u gelin caanihii daadanaya in uu u nuugo oo jirka kale aysan u gaarin Mm, bareesharna uu u saaro hataa caano u celiyo dharkana kama hadlaynayo marka haddii hooyada laakiin intaas markay samaysay kadib ay isku aragto barar xanuun meeshii oo guduudatay qandho ay isku aragto rugta caafimaad ee ugu dhow ee dhakhaatiirta ay booqanaysaa waa mahadsantihin
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag barnaamijka dhow waxaa waraysiyada ayaad dhegeystayaal weli maqlaysaan madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa wuxuu sheegay in etoobiya ay xoog kula wareegtay dhammaan garoomihii diyaaradeed ee gobolka gado dhinaca kale waayeelka u taliya dowladda federaalka ayaa marnaba ku fakerin dagaal ay la galaan dowladda etoobiya warbixin ku saabsan qodobada ugu muhiimsan ee uu xasan sheekh maxamuud ku sheegay waraysi uu siiye telefishinka aljaziira waxaa inoo haya mahad cubayd telefishinka aljaziira ee ay leedahay dowladda qatar ayaa waraysi la yeeshay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud kaasoo lagu weydiiyey su-aalo la xiriira arrimaha ka taagan gobolka iyo mandiqadda marka laga hadlayo khilaafka siyaasadeed ee ka dhexeeya dowladda federaalka iyo etoobiya oo xasan sheekh laga weydiiyey dhowr su-aalood wuxuu sugay si ka duwan hadaladii horey looga bartay in etoobiya ay muddo dheer faragelin ku haysay dalka soomaaliya wakhti xaadirkan la joogana ay xoog kula wareegtay dhammaan garoomihii diyaaradaha ee gobolka gedo
There is, you know, Ethiopia is not only claiming the, Ethiopia, the issue of the MOU only.
لا تدعي ب- بما ورد في مذكرة التفاهم etoobiya البلدية.
keliya ma sheeganayso qodobadii ku yimid is-afgaradkii m o u-ga balse muddo sannado dheer laga joogo ay fargelin ku haysay soomaaliya wixii ka dambeeyey heshiiskii m o u-gana waxay etoobiya hubaysay kooxo iyo odayaal qabiil oo soomaali ah waa arrin la ogyahay in etoobiya ay hub sharci darro ah u soo dirtay soomaaliya marka laga hadlayo koonfurta soomaaliya gaar ahaan gobolka gadow waxay etoobiya la wareegtay dhammaan garoomadii diyaaradeed ee gobolkaas iyadoo ku andacoonaysa in ciidamo masaari ah lagu waday inay ku soo degaan garoomadaas marka ma garanayo waxay cuskatay dowladda etoobiya waxay jebisay dhammaan qawaaniintii ka jiray dunida cadaawadda soomaaliya iyo etoobiya waxay u laabanaysaa oo ay soo jiitamaysay boqolaal sanno ka hor wax cusubna ma ahan laakiin annagu waan soo afjarnay cadaawaddaas albaabadana waan u furnay dhammaan dowladaha deriska xilligaan la joogo waxaan ka shaqaynaynaa sidii aan u hagaajin lahayn xiriirka aan la leenahay etoobiya laakiin waxaan ka xumahay in etoobiya ay ku tumatay dhammaan shuruucda mushkiiladii qarniyo ka hor jirta ayna dib u soo celinayaan iyagoo danqaynaya dhaawacyo horey oo isgaarsiiyeen soomaaliya iyo etoobiya waxaan rajaynayaa in etoobiya aqliga ka shaqaysiiso dhabbaha saxanna dib ugu soo laabato xikmaddana u adeegsadaan xalinta dhibaatada hadda taagan iyagoo maraya waddooyinka nabadgelyada تلك الثقة و... والآن ي... ي... هم يعيدون هذه المشكلة إلى قرور مضت ويفتحون وينكؤون جروحا قديمة بين البلدين والتي تعود إلى قرون كما ذكرت نأمل أن يعودوا إلى رشدهم وأن يتحلوا بالحكمة وأن يعملوا على حل هذه المشكلة من خلال السبل والوسائل السلمية isagoo ka jawaabayay su-aal ahayd bal haddii ay jiraan dowlado ay ku tuhunsan yihiin inay gadaal ka riixayaan damaca etoobiya ee la xiriira qabsashada badda soomaaliya wuxuu xasan sheekh ka gaabsaday inuu farta ku fiiqo dowlad gaar ah laakiin wuxuu sheegay inay rumaysan yihiin in ay dowlado gadaal ka riixayaan damaca etoobiya maadaama aanay etoobiya awood u lahayn inay saldhigyo milatariyo dekedaba dhisato xataa haddii ay hesho badda soomaaliya
One thing is, uh, one thing is sure.
هنالك أمر واحد مؤكد
waxaa jira dowlado iyo dhinacyo dano leh oo gadaal ka taagan etoobiya kuna riixaya inay la wareegto badda soomaaliya ma garanayo cidda rasmiga ah ee ay yihiin dowladahaas waxaan hubno ayaase ah inay jiraan dowlado gadaal ka taagan etoobiya waan ognahay etoobiya awood uma hayso inay waddooyin dhisto sidoo kalena amni ku soo dabaasho dalkeeda waxaa haysta dhibaatooyin badan mana doonayo inaan ka sii faalloodo mashaakilkaas waxaan rabo inaan kuu sheego ayaa ah inaan aaminsanahay in etoobiya iyo abe axmed aanay awood u lahayn inay dhistaan saldhigyo militari dekado iyo waddooyin waaweyn su-aashuse waxay tahay waa kuma cidda gadaal ka riixaysa etoobiya لكن اعتقد ان اثيوبيا وابي احمد ليس لديهم القدره والامكانيه لبناء قواعد بحريه او موانئ او طرق سريعه السؤال ال- المهم هو من هو وراء ذلك ومن يدفع اثيوبيا للقيام بذلك وهذا- ونتطلع الى هذه الاجابه قريبا dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee uu xasan sheekh maxamuud waday inta uu xafiiska filla soomaaliya fadhiyo ayuu ku sheegay inuu yahay dagaal ay kaga wakiil yihiin caalamka laguna doonayo in lagu ilaaliyo amniga mandiqadda xilligan la joogana aanay dowladdiisu marnaba ku fakarayn dagaal toos ah oo ay la gasho dowladda etoobiya Well, first of all, Somalia is in a war.
في البدايه marka hore waxaan ku jirnaa xaalad dagaal oo ah dagaalka ka dhanka ah argixisada kuwaasoo ah kooxo taabacsan alqaacida dagaalkaas aan ku jirno waxaan wakiil kaga nahay guud ahaan caalamka si amni iyo xasilooni looga helo mandiqadda ma ku fakarayno inaan galno dagaal ka dhan ah etoobiya horey waxaan kugu sheegay ma filaayo in xaalku dagaal gaari doono الوضع لن يصل الى هذا المستوى ويقود الى حرب hadalka xasan sheekh maxamuud ayaa ka duwan kan ka soo yeeray madaxda etoobiya iyo tallaabooyinka ay qaadayaan kuwaasoo marar badan sheegay inay awood ku raadin doonaan bad ay yeelato etoobiya dowladda etoobiya iyo shacabkeeda ayuu xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka wuxuu u diray fariin uu ku tilmaamay mid muhiim ah taasoo ah in nabad lagu dhammeeyo khilaafka maadaama buu yidhi aanu nahay dad wadaaga dhulka diinta iyo dhaqanka
رسالتي هي رسالة مهمة وأقول للشعب الأثيوبي waxaan ku leeyahay shacabka iyo hoggaanka etoobiya waxaan nahay dad deris ah kumannaan sano sidaas darteed khiyaarka keliya ee noo furan waa inaan si wadajir ah deris wanaag ugu noolaano shucuubta soomaaliya iyo etoobiya waa shucuub deris ah waxaan wadaagnaa dhulka diinta dhaqanka iyo arrimo badan waxaan nahay shucuub aanay jirin wax ay ku kala gedisan yihiin marka aan xoogga saarno waxaan ka midaysan nahay khilaafyada yaryar ee noo dhexeeyana aan xalino
ونتشارك أمور كثيرة نحن شعوب لسنا مختلفان عن بعضنا لنركز على ما يجمعنا ولنحل ما يفرقنا أو الاختلافات البسيطة بيننا
waraysiga uu xasan sheekh maxamuud siiyey telefishinka aljaziira oo soconayay ku dhowaad hal saac ayuu ku soo hadal qaaday duurka masar ee soomaaliya wuxuuna meesha ka saaray inay jiraan ciidamo masaari ah oo xilligan ku sugan dalka soomaaliya kaalinta kaahirana wuxuu ku sheegay taageerada iyo taakulada ciidanka dowladda federaalka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka dhawxa wareysiyada ayaan ku sii siqaynaa maleeshiyaad ubaysan ayaa maantay waxa ay xireen garoonka magaalada cabud waaqa ee gobolka galgaduud iyaga oo ku hubaysan lidka diyaaradaha ayaa muuqaal la iska soo duubeen waxay ku sheegeen in saakay ay duqayn ka geysteen garoonka cabud waaq sidoo kalena ay dab qabad sii doonaan diyaaradii ka soo degta degmada cabudwaaq waxay sheegeen in maantay diyaarad ay ku celiyeen magaalada muqdisho taasi oo ay danta ku qasabtay inay rakaabka iska dejiso iyagoona degniin u diray diyaaradaha rakaabka ah ee doonaya inay kasoo degaan magaalada cabudwaaq waxa ay sidoo kale degniin u direen xubnaha ka tirsan dowladda federaalk iyo maamulka galmudug kuwaasi oo ay ku eedeeyeen inay hurinayaan dagaal beeleedyada ka socda gobolka galgaduud waxaan halkaan baalkii baaq uga diraynaa kabaniyaasha diyaaradaha leh hadda ka hor baan baaqaas u dirnay mar labaad iyo mar saddexaad baan ku celinaynaa arrinta meeshaa ka jidha inaan ugu kadsoobin baa la rabaa waxaan ugu celinaynaa in kabaniyaashu diyaaradaha leh diyaaradoodu waxgaaraan ma rabno inay khasaaraan ma rabno in baalka la yidhaahdo arrintaasi ay ka joogsadaan baan rabnaa magaalada caabud waa waxa airboor oo ka degay wax diyaaradoo ka degay airboorkeeda wax diyaaradoo ka degayaa ma jiraan duqaymaha ku socda saakadan duqaymaha ku dhacay amni ma ahan dowlad diyaaradeed baa saaran waxaan leenahay oo mar labaad iyo mar saddexaad ku celinaynaa diyaaradahooda ha ka daysteen iyaysan iskhasaarinin sidaasaan kabaniyaasha leenahay diyaaradaha leh dadka diyaaradda saakay muqdisho niman iskudayga ku sameeyeen oo yidhaahdeen baalka diyaaradii waa amni amni ma ahan dadka qaskaas wada oo dhibaatada waddanka ka dhacday iyagu marka hore sameeyey oo dhibaatada eerbarada loo xiray iyagu sameeyey mar labaadna ku qasbahaya diyaaradaha waxa weeye inay baalka layihaahdo qaribaan oo dadka ku laayaan waxa weeye diyaarad qasab ku geyn maysaan owal baad waddanka amni la-aan ka rideen owal baa dadka dhibaato ka samayseen dhibaatada saaka sameeyey nimanka diyaaradahaas dadka ku qasbahaya baa dhibaatadaas ka sameeyey waxaan leenahay diyaarad waa ka warhaynaa saaka laba saac dadkii rakaabka in la saaray bisana dib looga dib looga dejiyey waa la soconaa diyaaradda dhaqdhaqaaqeedaan la soconnaa iyaan lagu kadsoobin arrintaas dadka hadday mahadkaliya madaxweyne tahay iyo haddii siira tahay iyo haddii xildhibaanta arrimaha isku dayaya arrimahaas ha ka fogaadeen baan leenahay dadka kabaniyaasha diyaaradaha aysan qarribin baan leenahay waxaan suuro suuroobayn aysan isku dayin baan leenahay waxaan u taaganahay oo diyaar u nahay inaan halkaa diyaaradu ka degin diyaarad diyaarad ka degta ma ogolin dadka diyaaradaha dadka ku qasbayaan waa dadka dalka fidnada iyo dhibaatada iyo amni la-aanta ka sameeyey weeye
waxaan ku sugannahay aagga laandheer jiidda hore oo waxaan joognaa maanta laandheer waxaana ugu diyaar garownay annagoo madaafiicda goobaha wadana waxaana loo sheegay dhaqdhaqaaq diyaareed inuu jiro inay dad isku dayahayaan diyaarad inay qasab kusoo duuliyaan oo ay yidhaahdaan annagaa diyaaraddaas waxa weeyaan wakiil ka ah saan horey u baaq aan u dirnay shirkadaha iyo kabaniyaasha diyaaradahaba barnaamijkii diyaaradaha annaga xagga iyaga ahaa weli kamaanaan tanaasulin mana tanaasuli doono haddana waxaan u taagannahay inaan airboorka duqeymaha hadda ilaa iyo intii hal saaca airboorka duqeymaha ku socda waxaan leenahay waxaas ha ku kalsoominina waxa weeyaan maalkiina iyo hantidiina ha iska khasaarinina dad baa isku dayeen inay riig qasab ku qodaan meeshan oo damaanad iyo hanti badan duldhigay waa ay ku khasaareen dadkii watay oo sidii ninkii sargaalka meydkiisa waatii meesha laga qaaday wax iskuday qasab ah waxa weeyaan meeshaan ka shaqayn mahayo cirka iyo dhulkuba waa xiran yihiin hadda ilaa lix waxa weeyaan gantaal baa ku dhacday airboorkii annaguna waxaa u taagannahay diyaaraddaas hadday saaka soo dhaqaaqdo inaan cadcad uusan ka qabsanin walaayaalo waxaan leenahay dadka kambaniyaasha iyo shirkadaha sidaan hore idinkugu baaqnay baaqii waa tabtiisii weli waa weli waxa weeyaan naxariis baa nugu jirta diyaaradda waxaan la soconaa saaka laba saac inta rakaabkii la saaray oo albaabkii loo xiray haddana in laga dejiyey oo waxa weeyaan ay suurtoobi weyday dad baa hadda waxay rafanayaan siyaasiyiin oo waxay leeyihiin ilaa lixda saac toddoba saac baan diyaarad kala duulinaynaa waxa weeyaan waxaas waa waa wax nasiib xumo dadkii horey dalka iyo dadka iskugu gubay inay maantana diyaaradaha iyo ay isku kharibaan waxaan leenaha bayloodyada laleeyahay ii sheeg waa indha adag yihiin iyo waa lasoo sooca meeshaan indha adayg waxba ka qaban maayo markii gantaal ugu dhufto waxa weeyaan shan boqol dollar oo aad diyaarad ka qaadatay waxba ku tari mayso naftaada ha haligin rag baa meeshaan naftooda horey isugu haligay airboorkan duqeymaha ka socdo cirkuna waa xiran yahay ha isku daalinina diyaaraddan ilaa lix gantaal baa u diyaarsan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag barnaamijka dhow xawareysiyada ayaad weli maqlaysaan halka uu idinkaga imaanayana waa raadiyaha alfurqaan dhaca iyo xaalufin ba-an ayaa waxaa laga soo sheegayaa deegaano ka tirsan gobolada gaarisa iyo wajeero ka mid ah dhulka n f d ee ku hojira gumaysiga dowladda kenya bulshada ku dhaqan dhulka soomaaliyeed ee ay kenya gumaysato ayaa wajahaya dhibaatooyin nooc weliba leh kuwaasi oo ay kala kulmayaan qolyaha kirishtaanka kenyaanka ah iyo kuwa soomaali ah oo lasoo adeegsaday qaar ka mid ah dadka ku nool goboladaas ayaa waxay sheegeen in waxa dhibaatadan geysanaya ay yihiin dad aan la garan karin oo si dhuumaaleysi ah ku yimaada deegaanada waxay tilmaameen inay geysanayaan kufsi dhaca xoolaha iyo sidoo kale xaalufinta dhirta taasi oo saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyada waa kuwan qaar ka mid ah dadka deegaanadaas waxay nagu hayaan dhibaatooyinka nagu hayan waxaa ka mid ah markii laga soo taga cidoodka ay laayna hayaan xaalufinta dhirta waxay nagu hayaan oo kale kufsi oo maalin walba maalin walba ma dhaca laakiin marmar dhegahana ku dhaca waxa kale oo ay sameeyaan maaragtay dameeradii oo maaragtay ay dhaansanahayeen dadkii masaakiinta ahaa oo dameerkii maaragtay intii sandarwo indha fanaanad loo xiraa oo indhaha laga xiraa iyagoo qarinayo sumadii ku taallay ay maaragtay dhibaatooyinkaasay nagu hayaan iyagoo dameerkii aan u dhaxaynin oo ku xamaalanahayo dadkiina dhaafinahaya midda kale xoolihii la dhaqanahayay laftigooda waxaa la waayey maalin walba waxaa la raadiyaa maaragtay baadi waxaa nagu badatay geela waa nagu batay baadidiisa waxaasoo dhan waxay ka baxayaan waa dad aanan la garanaynin oo waddanka soo gelahaya oo xaalufinaya dhirtana xaalufinaya xoolihiina dhacahaya annaga dalka annaga wuu baaba'ay wuu baaba'ay dhirtaa la jarihaya waad aragtay geedaha dhuxusha loogu gurahaya saa u egyihin meesha iyada ah dhulka wuxuu iska noqday bannaan meeshii la daaqi lahaa ama la harsan lahaa baaba ay noqdeen
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag barnaamijka qaybihiisa dambe ayaan dhegeystayaal isla soo gaarnay markaan aynu aadno dhanka iyo gobolka hiiraan kulan wadatashi ah oo muddo sideed maalmood ah u socday hogaanka dhaqanka iyo waxgaradka beesha gaalajecel ayaa wuxuu kusoo gabagaboobay degmada buuqa qable ee wilaayada hiiraan beesha oo kulanka ka soo saartay bayaan adag waxayna sidoo kale iclaamiyeen in deegaanada ay ka difaacanayaan shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalka hogaanka beesha gaalajecel ayaa waxa ay dhallinyarada iyo sidoo kale duqooda ugu baaqeen inay hub ka qaataan mujaahidiintana isgarab taagaan marka hore inala dhegaysta bayaanka beesha gaaljecel bismi illaahi araxmaani araxiim ujeeddo bayaan kulan iskugu jira dowro sharci ah iyo wadatashi oo qaatay muddo siddeed maalmood ah oo u dhexeeyey dhaqanka waxgaradka iyo culimmada beesha galjecel kana socday degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan loogana hadlayey arrimo la xidhiira horumarinta beesha xagga diinta iyo dhaqanka ayaa waxaa ka soo baxay qodobadan soo socda kow dhaqanka beesha waxay si buuxda isula qaateen in ay waajibaadkooda koowaad ka dhigaan gaarsiinta dadka ay hoggaanka u yihiin diinta allaah lambar labo beeshu waxay qaadatay dardargelinta arrimaha jihaadka iyo garab istaagga mujaahidiinta bariga afrika lambar saddex beeshu waxay ugu baaqaysaa dadkeeda ansaarta ah gabar iyo wiilba in ay ka qayb qaataan difaaca diinta allaah lambar afar sidoo kale beeshu waxay baaq toobadkeen ah u diraysaa kuwa ka dhashay ee gaalada raacay lambar shan waxaan si gaar ah ugu digaynaa kuwa madaxyaweynta ah ee caqliga iyo diintaba laga xaday oo u dhashay cidda aan mas-uulka u nahay in ay ka reebtoomaan waxa aan diintooda adduunyadooda iyo dadkoodaba aan anfacaynin lambar lix beesha waxay ugu baaqaysaa dhammaan dadka u dhashay in ay ka faa'iidaystaan khayraadka allaah ku manaystay sida xoolaha iyo dheeraha si ay ugu kaaftoomaan sandareertada xun oo hay-adaha gaalada wadaan lambar toddobo dhaqanka beesha gaaljecel wuxuu ugu baaqayaa dadkiisa midnimo walaalnimo iyo wadajir islaami ah lambar siddeed ugu dambayntii beesha gaaljecel ee ansaarta ah waxay la tiirayoonaysaa waxa ku dhacay muslimiinta ku nool caalamka adraaftiisa oo ay u geysanayaan saliibiyiinta caalamiga iyo dabadhilifyadooda gaar ahaan walaalahan reer falastiin wabilaahi towfiiq
kaasi wuxuu ahaa bayaanka ka soo baxay hoggaanka beesha gaaljecel odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha gaaljecel ayaa waxa ay adkeeyeen warkii ka soo yeeray beesha iyagoona ballan qaaday inay dhaqangelinayaan
بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى أيام أمهد علينا إلهي نقدق مسلمين نسي نعم كان فرها بدن لأيوه رئيس نعمة الإسلام والإيمان الله هاس أي مهضة أسقناتي الله سبحانه وتعالى أيام أمهد علينا انت أكيد ديب شركان بلوين تقال جعل كدع ولاية إسلامي هيران gaar ahaan muxaafadada buqa qable ay ku tashanaysay beelweynta gaaljecel ayna ka niqaashaysay isxogowaraysi kala warqaadasho xaaladda jihaadka maanta meesha ay taagan tahay iyo masaalaxada beesha gaaljecel xaggay ku jirtaa ilaahay baa ku mahadsan bayaankii sideedda qodob ahaay ee ka soo baxay beelweynta gaaljecel waa ayadaynaa waana aqbalnay waana afkaayna insha allahu tacaalaa intaasna waa qabnaa intaa kadib waxaan rabaa beesha bayaankii naga soo baxay wuxuu rabaa dhaqangelin hadday tahay dacwadii hadday tahay ka qayb qaadashadii jihaadka intaba insha allahu tacaalaa diyaar ayaa u nahay waxaan rabnaa marka gaalada annaga hadda moog tahay haddii macawisley ay tahay iyo haddii gaalo saliibi ay tahay iyo hadday murtadiin tahayba wax haddana dhex yaalla ma lahan ayagana asxaan nooma hayaan annagana asxaan uma hayno keliya waxna dhex yaalla waa inaan dilna annaganayna dilaan war kale ma jiro cid alle ciddii toobo keenta ilaahay kitaabkiisa u soo noqota waa walaalahayn waa muslimiin ciddii deedana annaga madaxaan ka jaraynaa ayagana waana dilayaan fadhi ma jiro insha allahu tacaala beesha marka waxaan ku dhiirigelinaa dabca in layska daayo dhexda in si fiican loo xirto shareecada ilaahay inuu kaalmayno walaalaha mujaahidiinta ah dhexdayna si sharaf iyo cise ay ugu noolaadaan annagana aan u noqonno xayndaab ama derbigii shareecada ama mujaahidiinta difaacay waana nooga go'an tahay insha allah biidni illaahi baari go'aankaasna beesha waa isla qaadatay cid kasta oo xamlo soo qaadane ama shareecada ilaahay soo weerartane meeshii ay mareen tuure iyo cumardheere iyo shataqeey iyo suunuug iyo waddadaasaa u dambaynaysa biidni illaahi baari warkayga waxaan rabaa inuu ku soo gebagabeeya annagoo nool oo ciise iyo sharaf haysanna in dastuur iyo baybal nagula maamulo ma aqbalayno ma aqbalayna xakunka ilaahay xakun ahaan in waddanka lagu maamulo marna ma yeelayno waa diidnay raayadaa noo ballan ah shahaadaan diyaar u nahay shahaado diyaarsan umani raggaal jecel inay cisi iyo sharaf ku noolaan oo gabdhaha inay xijaab qaataan oy noolaadaan oy xornimo u hadlaan soo diyaar manin ballan waxay annagana hogaankiiaan nahay ilaahay magaciisaan ku dhaaranay ama shahaadaan qaadanaynaa ama cisi iyo sharaf waxaan qaadanaynaa Eh, allahana na sugo qofka biniaadanka ilaahay waa sugi kara annaga isma sugi karna xaqa iyo diinka iyo shareecada allaha nagu sugo allahana na adkeeyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal sida bayaankaba loo sheegay shirka halkan ka dhacay wuxuu ka dhacay horta marka ugu horraysa gobolka hiiraan degmada buqa qable shirkaas oo ay kasoo qayb gashay beesha gaaljecel nabadoonyaheeda ogaaskeeda nuquubadeeda meel kastay joogaan beelaha gaaljecel intay ku dhaqan tahay sida shabeellooyinka iyo baa iyo bakool iyo hiiraan shirkaas ujeeddadiisu waxay tahay horimarinta kitaabka ilaaheey kor u qaadista kitaabka ilaahay isgarabtaagga walaalaha mujaahidiinta ee u dagaalamayo ilaahay dartiis si ay gaalo waddanka looga saaro allaahu akbar walaalayaal waxaa kaloo shirkaadaas ku saabsan yahay midnimada beesha gaaljecel walaalayaal waxaan halkan ka sheegaynaa waddanka maanta waad u jeediin gaala baa ku soo duushay gaalada maanta waddanka ku soo duushay beesha gaaljecel kaalinka uga aadan inay ka qaadata aa laga rabaa waxaa kaloo laga rabaa murtadiinta u dhalatay beesha waxay ku soo duuleen ilaahay kitaabkiisa waxay ku soo duuleen beeshii ayaga ay ka dhasheen oo ay nasabnimo gaale iyo muslim ha loo kala baxa laakiin sanjigooda iska soo jeeda beesha gaaljecel walaalayaal beesha gaaljecel meel kastoo joogto waxaa looga digayaa nimankaas ridida ah ilaahay kitaabkiisa beeniyey in la raacin allaahu akbar waa in hal meel looga soo wada jeestaa shirkan wuxuu ku saabsan yahay waxay wadaan beesha gaaljecel oo ogaaskeeda hogaaminaya ogaas xuseen ogaas cabdulaahi ogaas maxamed iyo nuqubada iyo nabadoonyaha iyo culamaa udiinka ganacsatada waa diidnay walaalyaal dhallinyarada yaryar la marin habaabiyey oo la yidhi dawlad baa halkan ka dhisan mishaar fiican aad qaadanaysiin waxaan ugu digaynaa ayaga iyo kuwaas beesha u dhashibo waxa waaye maanta waa maalin hadda naftaa ku jirto intaad gaalnimo ku dhimanin ilaahay uu towba keena towbada waa furun tahay dadka deriska waxaan ugu baaqaynaa jihaadkaan ka qayb qaadanno islaamkaan isgarab taagna haadaa wabilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد كل كان بركة بدل لهم عشان كدع مانتو waxaa ku kulmay beesha gaaljecel muddo ma aragtay siddeed maalmood eh ayaa kulankan u socday oo xaalado kala duwan oo danaha ayaga kuwadaho beesha iyo maaragtay diinta si looga koryeeli lahay sidiiba beesha lagu yaqaano ansaar inay tahay ayaan ma aragtay aan kulankayna ahay anigaan hadda hadlaayo nin oday ahoo maaragtay beesha gaaljecel hiiraan nabadoonadeeda ninkuu weynayaan nahay booshkaydii qorigaydana waa haystaa waxaan diyaar u ahay inaan ku dhinto waxaan diyaar u ahay inaan gaal ku dilo waxaan diyaar ku ahay inaan ma aragtay muslimka arag waddanka asqabsado gaalana ayna xuquusto hoos u dhacdo ayaan diyaar u ahay waxaan warka ku soo gebagabaynaa dadka walaalaha oo diriskaan nahay annaga waxaan beegsanaynaa sideedaba ku xisaabtamayna annagoo maaragtay islaamka garab si aan jecelnahay oon ka codsanayno hubkaayna iyo maalkaayna iyo wiilkaayna ayaan ku xisaabtamaynaa sideedaba maaragtay waxaan nahay katiibada maaragtay sheekh xasan barsanaan nahay sumaddiina weli yaqaaniyaan ku soconaynaa gaalnicbaanna hadda ka hor waxaa jiro nin oo carab ah oo bulburta agtiisa ayaa nin geel la jiraas arkay horena waxaa soo maqlay ninkii cadba waa gaal ninkii carabka muslimkaas dili war maxaa u disa diliini ninkaan gaal ma waa cadyahaas yidhi anaga gaala ma arta aan meeshaan isu joognaa bisad iyo waxaan isu nahay iyo ii sheeg jiir arrimahayna intaas waaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan hadda maantana iskugu nimid oo siddeed maalmoodna aan ku joognaa gobolka hiiraan haddaan nahay reer gaal jecel nabadoonnadii dhammaan ayaan meesha ku edelnahay waxaan iskugu nimidna waxaa waaye shir gaal jecel ku saabsan annagoo ka hadlayna midnimadayno iyo cisiga in ay sharaf tahay inuu ka hadlayna isturxaan bixinayno ilaahay mahadiis shirkii waa noo soo xirmay maanta noo soo gabagaboobi wanaag iyo sharafuu nooga dhammaaday shirkaas marka waxaas ku saabsan yahay annaga waxaan ka shirayna waxaa ka mid ah faasiqiintu naga dhalatay calool ku shaqaysataha eh la adeegsaday waxa waaye inaan hadday nagu soo duulaan inaan iska dhicinno reer gaal jecel maanta waxay ka midoobeen in ay kufridaas ay iska dhiciyaan waa ku guulaysteen waana ku tashteen biidnilaahi ilbaarig mana soo noqon doonto haddii ilaahay idmo ma soo noqon doonto waxay rabaan waxaa layidhi maalkaada waa lagu ciyaaraa laakiin sharaftaada laguma ciyaar annaga waxa waay sharaftayna ma ku ciyaari doonaan meel gaal jecel as joogo waxa waaye ama hiiraan ha noqoto ama shabeellada hoose ama shabeellada dhexe ilaahay idankiis waxaan isku dhaarinay oo kitaabka ilahay aan ku marnay meeshii murtidiin iyo faasiqiin iyo macaawsli iyo bakti ay nagu soo food saaraan ilaahay idankiis nabadoonnada os ogaaska as u madax yahay inaan madax ka dhowno ilaahay idankiis toobakiinkii rabow hadda ha soo istaag hadda hadda waa furan yahay kitaabka allaha furun annaga waxaa nabadoonnada haddaan nahay waa qaadanaa aslanba inaan xoojin ayaan qaadanay inaan xoojinaa qaadan wabilaahi towfiiq ilaahu markhaati ka noqo la gaaray go'aankii cadoo la gaaray hagalaan lee guryaha ayna ga'dalan loo xaggeesugu mataalguulna ee baale si guud gabayga ummaddan hurdada gama'daya oo jiifta gumaystaha u nugul oo kufriga garan la' heeshiis guubaaba culus iyo inaan gabaygan gaarsiiyaan u guntadiy dadkan gama'san inay gebi istaagaan garab iyo gargaar laga helo ay gaala laayaan godob raagtay ciilga muroy gocota laabteenna godob raagtay ciilga muroy gocota laabteenna wixii gaala noo geysataan soo gudbinaya ahe ninka gamacsanowta toos wakhtiga waa isguraya ahe gaasha aanka xero gobonnimada gaalka waa diidi sidau nooga galay gaarisiya gobolka waaqooy garaadkaayna kama go'in gabdhaha laga gura ay naaska iyo duqowdii iyo xabsigu lagu guro gaajo lagu lay gobolladay jarteen iyo dhulka ay gaar u goosteen nin garaadla kuma gama iyo geesii hana qaaday godkaa lagu ridaa iyo xabsiga goor lana afeeya ganaax lagu ridaa iyo waxay gidir ku sheegaan haddaas gaabsan waayo gafkaas gocoto laabti iso gowrac waa gartaa sida u taaltalada waaguun gowrac waa gartaa sida u taaltalada waaguun gardarrada caddaanka ee gafkan ummadda loo geystay gaaloo dhan garabay u tahay godobta kii gali gargaar iyo gunaas mudan yahoy garab istaagaan haddaan garan la'nahay oo gu'daa nala gumaadaa maxaa nala gudboon waa su'aal galabta ii taagan garaadada suldaan iyo ogaas guurtidoo idil gar aqoonnadaa laga rabaa geedi inagi gar aqoonnadaa laga rabaa geedi inagi afartaas gorfeeye haddaan geeska kala eego waxaan gaar isleenahay xaqan lagu gembiyey ciidda ummadda aan lagaasirahay oos gaalka kala gey gobolgobolna loo kala jaroo ciidda kala go'ostay gurmad iyo waxay naga sugaan inaad gargaartaane gaadiidkan raran ii garqaba geedi waa owrta goobtaan degayniyo halkow daaqka heli geelan allah garan ishaallee wakhtiga goordhow baan sugi ee goor hore mid noo goodi oo ciil la gubanaya ibliis yaan u gelin gaaladana garab ay naga helin geesii guulma waayee naftood gacantogaalaynin shayddaanka baatilimahaa lagama guulaystee ilaahowna garansi iyo xaqee geli quluubta ayna u gargaar islaamkana si guudgoobay joogaanba goortan gaala kulunnoos gumacagala laclaynaa gantaalada isdhaafaan madfaca guwiya gaadi'idka noo gargaar allah yow adaan gacanta kuu taagta gaal ma arki kara garab ninsii gacal ahaan mayno gaal ma arki kara garab ninsii gacal ahaan mayna gafkana waa nacbahay godob ningale uma gargaaraayo gadgadaal u socodkaabatoo gaasiraa diinta geni lacag ee dhaafsaday gabalsii dhaca waa adduun gorof gadoomayso gadgadoonka waa badan yahoo girinba waacayn nin kastana wuxuu geli karoy gocoti laabtiisa go'aankiisa waa gooniyow gaar u leeyahay waxaan soo gudbiyoon bulshada ulugol leeyahay gardarrida ma fiicnay xaqan garab istaag leehay gacantiisa niman gaal ku dilin oon guf dhiibaynin gurigiisa seexdoon ogeen gaala heesheedo gacanta inaan la geliyoon warkana hoos warkana gooni ugu sheegaas go'aankeyga yahay inay kacaan kuuga moojiif hubka inay gurtaan oy facood garab istaagaan oy gaalada gacmaha ula tagaan eebba garansii gardarrada caddaanka ee gafkan ummadda loo geysta haddaan soo gudbiyo oon cawada haddaan soo gudbiyo oon bulshada caawa gaarsiiyo nin gadooday oo cara darteed gibil madoobaada indhahana gaduuteen haddii goobta laga waayo indhahana gaduuteen haddii goobta laga waayo gabdhahayna gaal inas watiyo goob xun waa u halis geyi nabade geel lagu dhaqdo geesla lagu maala guri nabade lagu gami mahaagiliya laabtiin guri nabad ee lagu gami mahaa geliya laabtiini afartaas ninkay garab martoon garan ujeedkay aan gaarsiiya goor kale murtiyi gabaya taariikh leh wax ii gubiyo godob raagtiy oo liiga galay waaye ciil igu gaboobiye caraagibilka saamaysay ciil igu gaboobiye caraagibilka saamaysay gocoshada xanuunkale gafkow gaalka noo geystay annagoon gudsanin oon kufriga gacantogaalaynin yurub iyo galbeed gooshin oon diinta gaarsiinin qudus gaalo laga saarin oon guul ku laafyoonin gammi mayna goor iyo habeen geedigaa raran gammi mayna goor iyo habeen geedigaa raran afartaas ninkii garamarti iyo gorof ma loo haayo gooni iyo wuxuu gaar u yahay geesi ciishoodii gumaysiga la diririya kufriga guullahay caasi ku gumaada goobtay dagoy golo ka ootaan guubaaba mudan iyo inaan gabayga gaarsiiye ugargaar allah yow raggaas goobay joogaanba gobonimana gaarsiiye iyo guulaan soo daahin oo la gaaray hagalaan lee guryahayna go'aankii cadoo la gaaray hagalaan lee guryahayno hagaryaan lee guryahayno
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته arriman uu iskugu imaada beesha gaaljecel shar wada tashi ah oo looga hadlaay aayaha oo reer gaaljecel iyo difaaca diinta ayaa ka socday gobolka hiiraan gaar ahaan degmada buqaqablo wadahadalkaasoo socday muddo siddeed maalmood ah beesha reer gaaljecel waxay ku heshiiyeen wadahadal dheer gadaashiis diintooda inay difaacaan garabsiinta mujaahidiinta ayay ku heshiiyeen sida ugu wanaagsan oo ugu khayr badan in kutubkooda u difaacdaan diinta islaamka ay garab siiyaan ay ku heshiiyeen beesha reer gaaljecel oo ansaarta ah insha allahu tacaala biidni illaahi alkariim waana ka dhabayn doonaa hadiis ilaahay idmo arinkaas kaas ah oon ku wada hadalni oon ku heshiini hadiis alla idmo sida ugu fudud calaamadiisa waa la arki doonaa insha allahu tacaala hadiis alla idmo waxaan u diraa nimanka oo murtadiinta ah oo ka dhashay beesha gaaljecel gooray goor tahay hadda towba waa furan tahay inay towbo keenaan haddii towba keeni waayaan murtadiinta dabadhilifiyaha waxyaabaha gaalada ay soo adeegsatoo dhan haddiis ilaahay idmo haddii nahay beesha gaaljecel waa la digaalamaynaa waana iska dhicinaynaa meel allaale meeshii joogaanaanu ugu gelaynaa hadiis ilaahay idmo kama sii heri doono insha allahu tacaala biidni illaahi alkariim kama heri doono murtadiinta haddii galdarrada iyo dulmiga ay wadaan ay dhaafi waayaan meel allaale meeshii galaan waa ugu dabagelaynaa kama herayno waa iska dhicinaynaa islaamka meel allaale meeshiis joogo inaan u gargaarna ayaan ku heshiinay meel walbas joogo inaan u gargaarna aan ku heshiinay insha allahu tacaala biidni illahi alkariim waana u gargaari doonaa gaaladana waa iska dhicinaynaa waa naga go'aan gaal intiisba oos taagan yahay oosba duulaan iyo oos horor yahay ma fadhiisan doono mana hergeli doono hubka beesha gaaljecel waxa loo gaday gaalada in lagula dagaalamo waana kula dagaalamaynaa insha allahu tacaala ragga mutadawiciinta oo reer gaaljecel oo la aas-aasay waxay u taagan yihiin oon ku dadaalaynaa haddana aan u taagannahoon caddaynaynaa murtadiinta oy macaawislayda u soo horraysa aanan iska dhicin loon dabar jarno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام walaalayaal arrinta hor yaa looga hadlay saddex shay aan ka hadlaan saddexda walxad waxaa waa gaaljacal in isheshiiye isku heshiiye dee cadowgiisa ay gaala tahay gaala cadowgiisa waa gaala muslimiinta ha noo dhowaad ha noo dheerato waa walaalahayn in nabadgelinno labadaas qodob waxaan kaloon israacinaa nimanka tobabakeenyaashan hadda u furan tahay oo la ogol yahay hadda intii ay gacanta lala gelin intaasna waa ta saddexaad waxaan rabaa ku soo celin rabaa hadii alla yidhaah ilay raalli ka noqdo dagaalka sida dagaalkii hore ka bedelan yahay dagaal aan sugoyn annaka aan sugoyn ma annaka alla waynu ku raasanayn hadii ilay raalli ku noqdo murtadiin annakaan raasanayna meel alle meeshii joogaan annakaan raasanayn hubaan leennahay xoolaan leennahay hilibkaayn xoolahayn gaalaaynan qalinaynaa rasaaytaayn waa wadannaa qoryo dhowr toban sana labaatan sana aan dhehe oo meel ku xashaysnaay oo hadda doqonnimo aan u aamusnayn hadda la soo baxaynaa gaaladaan ku jeedinaynaa odig noo weynood oo waa maqlaysa odiga gaaljaar dad kaloo ku xigaan ka mid ahay waxaan qoori ku rida kontajer konton habba iyo kooryaan kontajer ninka noogu yarba hadda waxawaa jalbahaan aasanaynaa nimanka mujaahidiinta ah hoolee u soo daaleen waa bijinayn tallaabada aan qaadi doonno oo degdeg xilliga tahay soo sheegi doona dhagaha laskala maqli doonaa wabilaahi towfiiq بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين وديننا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله إله ما تسكاله سيدة والله هرتي وشجع مشركة ماشان لو وقفت وحاس كسب سناي باش هر قال جعل مدة سديد برياد ماشان شر وطش وصعدي شركة نوع كسب سناي إسلام كإن لو جرجارة أرمات نوع كمية دت كإن الدين تلا جارسية دعوة لا جارسية يا ما شاء الله ما نقول كذا قلبه اللي هو يشينه وقلب عاد قالي وآه وحكى اللي هو يشين ما شاء الله ماذي dadka muslimiin ah oo gaaljaal waalay sida loo yaqaano waa dad ansaar ah ee waxa lagu heshiiyay marka meeshan loo imaadi in walaha la ziyaadiyo muslimiintana garab la siiyo ee nimanka murtadiinta iyo munaafiqiinta ana baraa laga qaato insha Allah taala qorshaha meesha loo imaado waa intaas insha Allah taala waxa ee loo meesha loo fadhiyo waxa waa in baaq loo diro nimanka murtadiinta ama gaalada ah in muslimiin badan ay nimanka mujaahidiinta garab ay u yihiin oo nimanka muslimiinta ama dowladda bariga afrika ka shaqaysa dad kooban ay aheen oo dad yar ay aheen oo hadda nimanka meesha maanta ku shiriya oo qodobadan soo saara ama beeshan reer gaajoo inta beelweynidan inay yihiin dad adag oo wax qaban kara muslimiintan garab siin kara oo naf iyo maal bahaaya insha allahu tacaala qodobadaasaa lagu heshiiyey mujaahidiinta in aan buuxinaan ku heshiinay macaskarooda dhan in cidda beesha halkan ku shirtay in macaskarradooda dhan reer gaaljecbasa lagu idlaayo insha allahu taala وإن شاء الله تعالى هب مال نفب إن شاء الله تعالى مجاهدين تقرب عنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أولا إخوة الله سبحانه وتعالى أيان أمهد لنا يا أمهد بوحدو oo aan dhammaad lahayn oo aan la koobi karaynin allah baan u mahad celinayaa taaniyan waxaan mahad labaad celinayaa majliskan sharafta badan oo ay ku kulusiyii beelweynta gaaljecel bacdallahi iyagana waan u mahad celinayaa waxaan rabaa inaan adkeeyo oo aan ta'keediyo oo aan taageero bayaankii ka soo baxay halkan shirkii ka socday siddeeddii beri bayaankii laga soo saaray ee qodobadii aad maqlayseen ay ku qorrayeen ayaan aad u taageerayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa uu noo kaalmeeyey walaalayaalow waxyaabaha aan ku heshiinay waxaa ka mid ah midnimada beelweynta gaaljecel wactasimuu bixablillaahi jamiica walaa tafaraquu waxaan rabna waxay tahay waxaan u midownay in ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa aan difaacno ee anna garab istaagna mujaahidiinta bariga afrika waxaa kaloon u midownay dacwada tawxiidka ah inaa aan ku faafinno beesha dhexdeeda inaan gelinno guriguri waayeelka caruurta gibdhaha wiilisha dadka guud ahaan in dacwada islaamiga ah ee tawxiidka inaan geersiinno ilaahay idinkiis guriguri ayaan u geersii doonaa waxaan u midownay in aan la dagaalanno cadowga allah subxaanahu wa tacaala kiisa khaarijiga ah iyo kan gudaha ah labadaba waxaan u midownay waxa loo yaqaano macawisleyda ama mooryaanta ee u xusulla duubaya dulliga iyo gaalada bakhtiga ah inay beesha u soo horkacaan inaan la dagaalanno ayaan u midownay waxaan marka ugu horraysan leennahay tuubuu ilallaahi towbata nasuuxan warnimiyahow ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobadkeena towbada way furun tahay annagana waan idin soo dhowaynaynaa allahna wuu idin aqbalayaa haddii aad toobadkeeni weysaan soomaalidu waxay tidhahdaa war la qabixiisa ma leh waxaad u diyaargarowdaan dagaal isdabajoogah iyo diliil aan kala sooc lahayn kaasoo idinka imaanayo beelweynta gaaljecel wabilaahi towfiiq
السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhowaxa waraysyada kan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي